ee deegaanka goobgaduud deegaanka goobgaduud waa ku suganaayay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan gaartile ciidamada ciidamada xooga dalka nimanka cadowga ogosya xalay sacad markii haayti tomankii haminmatmay kowdiba yaa weerarax ka qaadeen ciidamada geesiyaalka ee dowladda federaalka soomaaliya yaa isku difaaci ciidamada daraawiishta ee dowladda koonfur galbeed soomaaliyana se gurmad degdeg ay ka gurmadeen cadowgana meyle waliyo un hal maamo korne taarikheenna ka dhigi insha allahu tacaala may rajeene iniyo qalbijo danba hankadada ma doogna iniyo aga goosgadiidyo ha ka nagadan mudane wasiir weerarka mas-uuliyaddiisa haddii hay koolahasiinka qaadi may xaqiijiya inti isin lay khasaare jeysatan iyadan ma hadsanta caliyow dagaal hoo badhiyo ade khasaarishii walqarsamawma ah geesiyaalka ciidamada xooga dalka soomaaliya wal khasaare yar wala jira ilaa dhowr qof oo dhimashaa nimanka cadowga ugusda miidso meel walba geeka deegaanada goobgaduud ka tirsan miidso ugeysinaay ciidamadana insha allahu tacaala may intaba baranyiin sidii cadowga ugu difaaca lahaayeen deegaanada iyo hoogaan sida xaqiiqda ad aragaayt cadowga waa igu damba kuusaay wali fadaay inuusa gacan kuheynta degmada deegaanka goobgaduud usi la wareega oo muddo afar biloodka hore lagu qorsaday suurta gal wayti cadowga ka jabay meelaas maynka ma hadnagaane dadaalkaas insha allahu tacaala ciidamada geesiyaalka ee dowladda soomaaliya iyo haan koonfur galbeed marka mudane wasiir may ay qorshiin haddii fariisimihiin weerar lah ku qaadahay oo aysan kula hayteen deegaanada gobolka baay iyadan ma hadsanta cadowga tabartiis isku yarta marba inay iska kuuso milo walilaku yaaba inaysu weerar ka qaado insha allahu tacaala hadda meelihiis weerarha ka qaadona geesiyaal oo difaaca waa rooga insha allahu meelihiis weerarha ka qaadeen oo marka weeraraan ilaahay oo beeroon ka awood ahaan ciidanka midooda africa meelan ku suganayna tiiriyi kortaan al-shabaab wasiir ciidan mahadsanta deegaanka goobgaduudba ciidamada walaalnimaan ee amisom ka sugan keliya may roge ciidamada dowladda federaalka soomaaliya horta dagaal dhiinigii ka ciidamada dowladda federaalka soomaaliya aan gurmadi insha allahu tacaala may karajabiynaa dalka dambe inay ka filinaano waqtiyaha dareero insha allahu tacaala waana aragi doontaan may ay qorshaha military ee koonfur galbeed soomaaliya ee ka eedan weeraradan al-shabaab dowladda koonfur galbeed may qorsheeyaa sabiidillah alkariim cadowga meelo uusa haraaga yaa kahirsiye oo iska ka kuusahay inay ciidamo yeejeed sidanka dharsii badan biidnillahi alkariim deegaanadu ni nagadaan deegaanadii lakuwaayo cadowga ogos ilaahay oo beero taladaas dareerta insha allahu tacaala signa dareema doontaan wasiir jaraana dad shacab oo iyo warboog xaafadoosha rogan walhadeeran iyadan ma hadsanto cadowga wali jare dad ilaa lama qof oo bay shacaba meelawalka deereen maylana ilaahay jannada firdows siin ku waraabi gacan siin ku ag darano cadowga ugusaa dhibaatadaas mas-uuliyadiiya qaadi insha allahu tacaala aan ku tacsiyeeyan eedadiyo ku geeriyeedan
wasiir wararka qaarsho way sheegayaan intii baabuur gurmad eh oo ciidankan ama deegaanka laka dagaalman socda usiina meyne lakati marka taas ku waranba ciidan ma hadsanta cadowga inay jidka meyne geliyeen jarta balse wal borobaleen ahaa biyaraatoo ciidamada haka deeri jidka ma jiraan ciidamada sidii leenka talagalay gurmadso deeri deegaanka le goofgaduud cadowga wali iska dayan inay gurmadkaas shalxeliliyaan balse ciidamada geesiyaalka oo khibradda an leh sida degdega laka gurmada waa wali suubiyeena gurmad degdega insha allahu tacaala wal borobaleenana maa ku deerna ciidamada meelaas
wasiir adoo raalle anka dambeyn su-aalana kuweydiya may ataa haddii fariisimihii laha weerarahay suuragal etaa intii si fudud lasiinka fara marooji gacan kuheynta deegaanka goofgaduud buurehera
marna ku yaabo maaladaw aan federaalka soomaaliya iyo aan koonfur galbeed inis gacan kuheen ama deegaanyo ku tali ayaan lakula wareega cadowga isla wareega malku yaabo cadowga sidasanlasatan koonfur galbeed buu malaysiya ka rooga insha allahu waana may qorsheena meelooyo ha kuba dhulmadaayan in linku dabaseedo bidnillahi kariim ciidamada may amriyin wala haddii ku dambeeyo iniyo meel alla meeli cadowga laga sheegayo oo baxan waa idinka warmaase xaaladda guud degmada deegaanka goofgaduud oo laka dagaalmay oo hadda ku suganta
iyadaa ma hadsanta deegaanka xaaladiis deganta ganacsiga dib ahaan nagadi ciidamada iskaaladaw ee dowladda federaalka iyo aan koonfur galbeed oo iskaaladawa deegaanka ka sugo deegaanka keliya maka suguna tuuliya hooskooyal deegaanka goobgaduud oo ciidalna ciidamada ka yaraan insha allahu tacaala may rajeena inay hanagada doono waxyaaba noocaasi dhanba cadowguna walku ka adkaada ilaahay oo beergalan bere yalla ka gobol doona insha allah kaasina way hay